ilaa iyo horaantii bisha aynu ka soo gudubnay markii khilaafaadku ay soo dhex galeen arrimaha dhinaca xuduudda badda soomaaliya iyo kenya waxaa jiray arrimo diblomaasiyadeed oo xoogaa dadku ay ku kala aragti duwanaayeen madaxweynaha soomaaliya madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo iyo madaxweynaha waddanka kenya ayaa ka wada hadlaya bal arrimaha xiriirka labada wadan maanta dadweynaha ayaa la dhex qaaday mikrofoonka ee walaal magacaaga iyo meeshaad joogto waxaa la yidhahdaa xasan axmed walaal waxaan ku noolahay nairobi see u aragtaa arrinta badda iyo khilaafka iyo arrimaha kenya wallaahi arrintaas fayaantaannan bay soo jiitamaysay laakiinse waxay fiicneed arrinta in wadahadal iyo wax kasta lagu dhammeeyo arrin fiican waaye inta waddan kasti waddammada darisaa la yahay waddammada cilaaqaad iyo wax badan baa ka dhexeeya marka waa in wax kasta oo wadahadal lagu dhammeeyo inkastoo hadda badda soomaaliya aysan gelin wadahadal iyo wadaxaajood marka waa arrin fiican waa labada wadan isku soo dhaweynaysaa marka oo xiriirkii in laisku soo celiyo wax fiican waa arrin aad iyo aad u wanaagsan waa soo dhaweynayna walaal magacaaga iyo meeshaad joogto cabdi xuseen waxaa joogaa nairobi see u aragtaa arrintan wadahadallada hadda geeska afrika ka socota iyo arrimihii iyo weliba khilaafka badda soomaaliya runtii wallaahi waa faraxsanahay weliba ra-iisul wasaaraha oo etoobiya imaaday isagana taxdiray oo dhex galay maxay tusaysaa east african inaan walaalinahay oo regional empowerment inay dhici doonto runtii badii arrintii badii heshiis ma gasho badda waa leenahay marka sovereigntigana waa muhiim inoo tahay aad iyo aad marka waa maxaan rajaynaynaa inay wax fiican ka soo baxmato diplomacyna soo noqoto because wadamo walaalaan nahay
aad baad umahadsantahayagaaga iyo meeshaad joogto aragtaa arintan hadda kenya iyo soomaaliya iyo ra-isul wasaarihii etoobiya uu joogo khilaafkii badda ka dhashay iyo xagga diblomaasiyadda wadahadaladani maxay kula muuqdaan wadahadal waxay la muuqdaan wax wanaagsan inay ka soo bixi doonaan saasay la muuqataa waxyaabaha kasoo bixi kara waxyaalaha ka soo bixi waxaa ka mid ah in soomaaliya mowqif wanaagsan ay ka istaagta xawladaha badda kenya ee degdegtay ee ku degdegtay wararka ay sheegtay iyo qaadastaan ay qaadatay diblomaasiyadda haddana isu-imaashaha wanaag baan u arka inuu ka soo bixi doono insha allah
walaal magacaaga iyo meeshaad joogta adiga walaal magacaaga magacayga khaliif axmed gowe baa la yidhaha see u aragtaa wadahadalladan dowladda soomaaliya iyo kenya iyo etoobiya hadda dhexdhexaadinaysa ee khilaafkii badda ka dhashay iyo xagga diblomaasiyadda waxyaabaha soo kala dhexgalay in shir kale wax ka qaban kariyo in kale aad iyo aadaan u soo dhoweyaha wadahadallada dowladda kenya dowladda soomaaliya dhex maray runtii waana wax masaalix fara badan oo iigu jirta gobolka gaar ahaan dowladda soomaaliya iyo dowladda kenya infacti waxaan ba aaminsanaha arrinta badda inaan laga hadlin waxaana aaminsanaha arrinta badda inay maxkamadda heeg taallo taasna halkaas laga warsugi doono laakiin wax inta aan la socday in dowladda soomaaliya iyo dowladda kenya wadahadalladooda ay ku saabsan yihiin in xiriirka la hagaajiyo isu socodka bulshada la hagaajiyo ganacsiga la hagaajiyo isdhexgalka la hagaajiyo kenya iyo soomaaliyana siday ahaayeen ay ku soo naqdaan infacti taasna waa mid aan doonayno dadka soomaaliyeedna way doonayaan dadka kenyaankaahuna way doonayaan waana masaalix labada wadantooda iyo meeshaad joogto waa axmed maxamed shire oo jooga nairobi see u aragtaa shirkan iyo wadahadalladan ka socda nairobi dowladda kenya soomaaliya etoobiya iyadoo ka dhalatay buuqii bishii lasoo dhaafay xuduudda soomaaliya gaar ahaan badda anugu haddaa xiriirkan oo soo noqday oo labada madaxweyne soo celiyeen aad iyo aad usoo dhaweyna maxaa yeelay maslaxadaa ku jirta iyadoon laga hadlin arrintii la isku haystay oo baddii haddii xiriirkii soo noqday oo si nabada ku soo noqday arrinta aad usoo dhaweyna arrintii baddana maxkamaddii loo dhiibay u taalla ka warsugeynaa aad ba umahadsan